Barayaasha jaamacadaha ku yaala magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa ka hadlay saameynta toban ee uu maandooriyaha ku leeyahay dhalinyarada, iyagoo ku baaqay in bulshada, waalidiinta iyo hay'adaha kala duwan ay si wadajir ah uga shaqeeyaan badbaadinta jiilka. Haddaba, waa kuwa qaar ka mid ah barayaasha jaamacadaha magaalada Jowhar oo walaac ka muujiyay isticmaalka maandooriyaha oo saameyn ku yeesha ardayda, iyagoo sheegay in laga hortago dhibaatada maandooriyaha noocyadiisa kala duwan uu leeyahay.
maandooriyaasha hadda caqabad kale keeneen horta maandooriya laba loo bartaa qof wuxuu u bartaa inuu ku daydashado qofka saaxiibka wuxuu sameynayo u sameey u sameey ko qofna wuxuu ku bartaa inuu probleenka uu haystay isaga saaro isagoo ka dareemaya farxad u qaadanayo ko qofna wuxuu u cubaa een, qofna wa- ma ma fahansana dhibaatooyinka uu geysanayo caafimaad ahaan qof waxaa jira isagoo caafimaad barta yaqaana haddana isticmaala maxaa keena wuxuu kuleeya shaqalaan ay hayso problem ay haysto buuq ay haysto oo iska mootinaya laakiin hadda haddaan kala qaadno maandooriyaasha way kala badan yihiin fashadaa jirto ee, taaburaa jiro waxaa jira keliya darandoo laha isticmaalaa jiro een, waxaa jira hadda waxaa soo kortay ee cirbo la isku duraayo oo qofku meeshuu joogo meel kale usan ogeyn caqabad waaye marka intaasna waxaa looga bixi karaa dhalinyarada in la wacyigeliyo oo loo sheego caqabadaha caafimaadaan ay leeyihiin een, financial ahaan ay leeyihiin dhaqaale ahaan iyo muuqaal ahaan iyo caafimaad ahaanba Een, waxaa jira ajendayaal ajendaha dhalinyarada oo yaraa lahay tusaale ahaan maxaa laga wadaa dhalinyaradu ujeedo ma ka leeyihiin inay horumar isgaarsiiyaan inay dhali- dhalinyaro midoobaan inay wax ka abuurtaan waxaa looga bixi karaa waxyaradaas ajendayarada waxaa looga bixi karaa dhalinyaradu inay isu kulmaan een, wada abuurtaan mashruuc kuwaasay ku maalgelinayaan gobolkooda horumar u gaarsiinayaan naftoodan ay isbedel ku sameynayaan Een, haddaan kala qaadin saddex qayb noqone haddee noqoto xagga waxbarashada Warbixintani ayaa ku soo aadeysa xilli magaalada Jowhar ee dowlad goboleedka Hirshabelle ay ka socdaan dadaallo lagu xakameynayo maandooriyaha noocyadiisa kala duwan kaasoo saameyn ba-an ku haya dhalinyarada iyo ardayda ku nool magaaladaasi.